والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة هذا كان باب جواز لعن الشيطان الشيطان كلعنة صلى الله عنه وبناني باب كي وهي في أثناء الصلاة الصلاة الإحدادة برده وهذه أمور بينوصة سعوتها رسولك إلهي ده إلهي و arag uu arkayo waay laakiin taasoo kale hadday dhacdaan weeyaane balse salaada dhexdeeda in shaydaanka lagu lacnadi karo ama ay taasi banaantahay buu baabkeedii yahay iyo wa tacawudi tacawudkii minhu ilaahay laga magangelayay sharkiisa iyo wasatadii iyo dhibkii ilaahay laga magangelayay wa jawaazi lcamali camal banaanidii alqaliili yar fi salaati waa camal aan salaada camalkeedii ahayn laakiin aan badnayn oo kooban bal taas banaanida uu banaanyo inu salaadii burin ahayn bal taasna waa baabkeedii oo waa inoo soo socotaa xadaثna isxaaq ibnu ibraahim o isxaaq ibnu mansuuri qaala أخبرنا نضر بن شمير قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال وحول محمد بن زياد سمعت أبا هريرة يقول أبا هريرة مقلي حالك قول أيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بايري إن عفريتا وأكون مارد وأكون هذا شرك إيا نبك إيا ومكر غبضا من الجن جنك كوامده جعل وحب الهابي كدقلي يفتك إنه ويرري علي أن يكركي البارحة si uu salaada iga gooyo waa si dee markaa deg dega ama faj-a iyo lama filaana ayuu igu soo booday shaydaan isagoo doonaya maxay liiqdaca si uu gooyo calaya korkayga salaata salaada صaxiixa muslim yaftiku baa inoogu sugan kollay bukhaari riwaayadiisa xadiidkana tafallata bay ahayd halkan yaftiku bedelkeeda tafallata bukhaari wariyey labada macnona culimadu waa wada saxiix bay leeyihiin oo fadkooga asalka hore ee ama alfadk alakhdu fii gaflatin wakhadiicay fadka yidhaahaan waa ruuxii oo dee iska baraadla aan waxaan kaba warqabin oo adugu waxa weeyaan si dee kaflo ah ama loo dilo saas oo kale kiiladii waa nooc fadkii kaa mid ah ama wax kaleba loo gaadhsiiyo taas baa adugu lagu magacaabaa fadki laba yidhaahaa marka imika halkana macnuhu waxa weeye shaydaanku waa inoo soo socdaa kollay riwaayaadkiisii xadiidka uu lahaa waxaana inoo dambeeya riwaayo xadiidka ama riwaayo dambe oon saxaabigan ahayna saxaabi kala warinayo inuu isagoo la ordaya qori dab leh ama dee shihaabba naar ah rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dee uu markaa soo gaadhay isagoo doonayaba salaadii inuu kaba gooyo marka halkan waa doonitaankiisan iyo raqbadiisan inuu rasuulka ilaahay salaadiisii ka jeediyo ka shuqliyo ee ayaa iyaduna fadkigii ah imika halkan looba jeeday asalka horena fadki sida aan soo sheegnay alakdu calaa gafla ama alqatlu calaa gaflatima ruuxii oo iska baraadba oo la dilana fadkii waa lagu magacaaba oo xadiid abi daawuudi ay wariyeen baaba alimaanu qayada alfadka laa yaftiku mu'minun iimaanku wuxuu dabray fadkigii waa dadka caynkaasi ama ruuxu isagoo iska baraadla un la iska dilayay iimaankaa dabar u noqday oo ruux mu'mini waxaa ma sameeyo weeye taasoo kale kuma dhaqaaqo haddaba in taa wey amaa tafallata bukhaari inooguma sugan iyadna macnahanun weeyaanoo waxa weeyaan igu soo fakadaydu macnaa si kaflaa lama filaana iyo kada ayuu iigu yimi weeye isagoo dee waxaan doonaya inuu sameeyo liqda calaya salaata wain allaha ilaahay amkananii waa imakansiiyey minhu isagii ayaabuu gacanta ii soo geliyeyoo fadacadtuhu waan siririyey neeftaan ku dhejiyeyoo dacadtuhu macnaa khanaqtuhu weeye waana daalkaa dee dhibad kaley oo fadacadtuhu bal lafti kalena waa inoo dambeeyaaye falaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an arbidahu inaan xidho ilaa janbi saariyatin tiir dhinacii min sawaari lmasjidi masaajidka tiirir tiirarkiisa kaba mida xataa tusbixu ilaa awaabariisataan tanduruuna xaala ay eegeysaan ilayhi isaga xaggii oo intaan halkaa kuba xidho markaa waagu idiin baryo aa wada aragtaanba shaydaankii oo halkaa kuba xidhan ajmacuuna kolley ajmacuunana taakiid waxay tahay un ficilka ama faacilkan weeyo damiirkan wowgan bay ta'kiid u tahay dhammaantiina aad ay noqotaan kuwa arkaya oo daawanaya aw kullukum waa shak min araawiye ajmacuuna beddelkeed ayaabay tahay oo xataa tusbixuu tanduruuna ilayhi kullukum ilaa ay noqotaan kuwa eegaya arkaya dhammaantiin taas baaban kuba hamiyey laakiin rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu taa uga joogsaday waa tan uma dakartu dakartu macnaa tadakartu weeye waxaan xusuustay qowla akhii sulaymaana walaalkay sulaymaan qowlkiisii uu yidhi rabbi kfir lii wahab lii mulka laa yanbagii liaxadi min bacdi ilaahow ii dembi dhaaf oo isii mulkan mulki isii laa yanbagii aan u habboonayn liaxadin axad min bacdi aniga dabe waxaad aniga iga dambeeya mulki aan iyagii u laayiq ahayn oona siin ilaahow isii dee ilaahayna wuxuu siiyey subxaanahu wa tacaala shayaadiinta iyo jinka iyo inuu ku shaqaysto ku tasarufo taasoo bal waxa weeyaan wixii uu doonayey ay u qabtaanba dee bal masalan oo kii iyada amar diidiya waxaa la yimaada uu awood iyo surdo uu lahaa ku xidho ku dhibo bal masalan haddaba ama wixii kagaba gooyu ku abaal mariyo haddaba taasaan xusuustayoo dee dacwada uu rabbigii baryey dhowrid aan taa dhowrayo oon ilaalinayo nebigaa baryadiisiiyo ijaabadii rabbi u aqbalay ayaan arrinkii aan doonayey faraha ugaba qaaday oo ah inaan xidho si aa u aragtaan faradahu llahu ilaahay waa celiyey khaasi aan xaaliya isagoo daliil ah oo muraadkii iyo wixii uu doonayay aan gaadhin la fogeeyey oo daliil ah ayaa ilaahay celiyey bal xadiidka horta duruqdiisa waan iska wada dhammaynaya waxyaalaha inooguba yar sugan oo ay kaba midtay tarjamadna markaasaan dib ugu soo laabmaynaa waqaala bnu mansuurin ina mansuur wuxuu yidhi shucbatu can muxamed bni ziyaadin waxaa intan kolley arrin buu inoogu caddaynayaa sheekhu aynu uga soo baranay muslim oo ah sheekhyadiisana uu xadiidka kaba maqlayo alfaadoodu xataa macnayaanay isba bedelin be haddii wax dee farqi ay u dhaxeeyey inuu muujiyo xataa wax macno oo dee ay isku bedelayaan ama macnood bedelmaya ayaanuba jirinba laba sheekna xadiidka uu kaba wariya waa labada isxaaq isxaaq ibnu ibraahim iyo isxaaq ibnu mansuur marka halkan muxuu inoogu yidhi isxaaq ibnu mansuur riwaayadiisa waa isxaaqe waxaa ku sugnayd shucbatu can moxamed ibni ziyaad taas wuxuu inoogu caddaynayaa marka laba arrimood bay ku kala duwan yihiin mid weeyaane isxaaq ibnu ibraahim wuxuu yidhi shucbo iyada akhbaranaa shucbatu waa wada leeyihiin markaa maxaa xadahanaa moxamedun shucba markaa siiqadan uu isticmaalay samaac buu caddeeyey xadahanaa moxamed waa mid welibana maxaa kuba sugnayd moxamed magacii abihii lama dhammayn ee uu caddeeyey ciddii looga jeedayoo wahuwa bnu ziyaadin ama isxaaq ibnu mansuur horta isagu halkaa xadahanaa moxamedu bedelkeeda muxuu yidhi waa can moxamedin halkii wahuwa bnu ziyaadin ee magaca aabihii aanu riwaayada ku jirin laakiin si dee bal ciday ahayd ama cidda uu yahay loo cadeeyo taa wahuwa loolaba yimi taasna muxuu yihi bedelkeeda can moxamed bni ziyaadin oo wahuwa may jirin ee aabihiina waa sheegay riwaayadiisa laakiin kumay sugnayn xadahanaa kumay sugnayn intaas labada arrimood baa labadan sheekh ee muslim xadiidka intaa yar bay ku kala dunaayeen xadiidka inta kale ama xadiidkii way wadaagsadeenba waa arrinkaa ku yar tacalluqsan moxamed ibnu ziyaad iyo si ugaba wariyey marka la eego ama siiqadii uu isticmaalay taxamul ee uu isticma ama siiqo adab aan ujeeda ee uu isticmaalay waxa weeye shucba intaas wey xadaثna moxamed ibnu bashaari qaala xadaثna moxamed wahuwa bnu jacfari xa قال وحد مسلم حري وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابته كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد ودريق كلو حديث كله يهي markaa sheekhu laba sheekh buu muslimaantana kaba wariyey mid waa maxamed ibnu bashaar oo gundar ama maxamed ibnu jacfar kaba warinaya midna waa abubakr ibnu abi shayba oo shabaabatu ibnu sawaar kaba warinaya labadoodu haddaba shabaaba iyo maxamed ibnu jacfarna xadiidka shucbay kaba wariyeen shucbana waa kii imaka isnaadkiisi aan kala soo baxno ee waa can maxamed ibni ziyaad can abi hurayrata taas buu ahaa marka fi hada lisnaadi waa isnaadka fi iyo kolkol bi isagoo isticmaalayana horeynu kitaabka ugu soo aragnay oo kolley fida halkan bimacnaa ba wey oo bihada isnaad isnaadkaas ayaanu kuba wariyay in soo maree shucba lahaa xadiidka waana xadiidkii imakaan kaba soo baxnay wax yar bay ku kala dunaayeen labada dambe wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala waa muslime walaysa fi xadiidi bni jacfarin ina jacfar waa gundar ama maxamed ibnu jacfar xadiidkiisa kumay sugnayn qowluhu qowlkiisan uu yihi fadaacadtuhu aan kusoo fasirnayna waan siriiriyey oo macnaa waa dee isagoo cunaa qabtay oo neeftii kuba dajiyay khadabtu intaasi horta kumay sugnayn horta isaga maxamed ibnu jacfar kumabay jirin wa ama ibnu abi shayba ama abubakr ibnu abi shayba faqaala fii riwaayati wuxuu ku yidhi fadacadtuhu halkii daalkaa dhibicdala ahayd daalkii muhmalada ahayd ayay riwaayadiisu ahaydoo fadacadtuhu waan riixay weeye oo macnaa dafciga xoogga leh ayaa dacti iyo iyo addacu iyo addactu waa isla macno waa addafcu shadiid wey waa si xun baan u tuuray weeyaan oon uba riixay taas buu yidhi oo markaa waxa weeyaan oon bal culimadu kollay tay iyagu meeshan badiyaan ee xadiidka riwaayadiisana ku badani waa daal mucjamo ah oo macnihii uu yahay khanaqtuhu saan marka horeba kuwa soo fasiray riwaayadan ibnu abi shaybana halkii daashii dhibicda lahayd ubay daashii muhmalada ahayd ay timi macnuhuna si aan soo sheegay weyo dafactu dafcan shadiidan buu noqon xagga luqadana addactu iyo addacu yadacu lyatiima waata qur-aanka kuba sugan taasi waa addacu daca yadacu dacan iyo dacata oo addactu markaa la yidhaaho oo dee ta iyo ay ficilka ugu dambayso labadooduba waa isla macnoo waxaa la yidhaahaa waa addafcu shadiid waa dafcigaa xooggale ayaa la yidhaahaa markaa macno keli un buu keenayaa oo ah ilaahay isagoo daliila khaasi ah madruuda ayuu celiyey wuxuu doonayey waxa weeyaan ma gaadhin rasuulka ilaahay salaadii kama goyn kamanaanu shuqlin oo kamanaan u jeedin bal markaa taasoo dee rasuulka ilaahayna ilaahay baaba makansiiyo gacantiisii soo geliyo waa kan ama dacigu ha dhaco iyo dafcigaa xoogga leh ama se isagii oo uu khanqiyeyba ama siririyeyba waxa weeyaan tamkiin ilaahay makansiiye subxaana watacaala ayuu gacantiisa soo geliyey oo bal markaa dee taas arrinka uu daayey inuu waxaa wax ka badan kusii sameeyaana ay ahayd un dhowrid iyo ilaalin dacwadii nebi sulaymaan uu dhowrayo xadaثna mحamed بn سلمة الmuradiي qal xadaثna cabdاللahi بn whbi can mucaawiyaةa bn صاalح yqul xadaثanii waxa ii waramay رabيcaة بn يزيid can abi idriis alkhawlaniyi can abi dardaay qaala anahu qaal wuxuu yihi صaxaabiga jaliilka abudarda cuwaymer qaama rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay fasamicnaahu waanu maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo salaad baanu u kacaye acuudu billaahi minka isagoo taaleh ilaahay baan kaa magan gelaya uma qaala wuxuu yihi haddana rasuulka ilaahay alcanuka bilacnat اllaah waxaan kugu lacnadayaa lacnada ilaahay alaaan saddex goor buu taa ku celceliyey alcanuka bilacnat اllaah alcanuka bilacnat اllah alcanuka bilacnat اllah taas buu yihi iyaguna way arkayaan waxaan ciddan uula hadlaya ma arkayaane rasuulka ilaahay bay arkayaan iyo dee arrintan salaadiisii aanay kuba aqoon inay kaba dhacdo soo korodhay oo basada wuxuu weliba fidiyey yadow gacantiisii rasuulka ilaahay kaanahu suu yatanaawalu qaadayo macnaha yaakudu weyo shay-an oo gacantii buu haddana rasuulka ilaahay fidiyey si wuxuu qaadayo ama wax qabanayo falama faraga min asalaati salaadii markii uu ka faaruquu dhammaystay ayaa qulnaa nidhi yaa rasuul llahi rasuulka ilaahayow qad samicnaaka waxaanu ku maqalay waanu ku maqalay taquulu xaal aad ku qowlayso fi salaati salaada dhexdeedii shay-an shay aad ku qowlayso lam nasmacka aanaan maqlin taquluhu oanaan ku maqlin maye taqulu xaal aada odhanayso qabla dalika waqtigan hortiiba oo waxaanaan adigoo imika horteed ku ku dhawaaqaya ama ku hadlaya anaan ku maqlin salaada dhexdeeda ayaanu maqlay adigoo leh wara'aynaaka waxaananu ku aragnay basabta adoo fidiyey macnaa madagta wey yadaka gacantaadii qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo arrinka u sheegaya iyo sababtii waxaan uu laba yimi ina caduw allaahi cadowgii ilaahay ibliisa ibliis waaba cadowgii ilaahay ibliis jaa-a waa yimi bishihaabin min naarin waa aduu waxa weeyaanun waa qori dable ayuu laba yimo waa dad uu siday shahaab naara liyajcalahu si uu u yeelo fii wejihi wejiga siuu igaba saaro ayuu u yimi ayuu taasuu laba yimi faqultu waxaan idhi acuudu billaahi minka ثalaaثa maraatin saddex goor baan taa idhi uma qultu waxaan idhi alcanuka bilacnati اllaahi taama waxaan kugu lacnadayaa lacnada ilaahay ee taamati dhan een wax nuqsaana aan lahaynba way ku fasireen taa culimadu ama waxaan kugu lacnadayaa lacnada ilaahay ataama macnaa alwaajibaةu lahu almustaxaqati caleyh waa tii isaga u waajibtay ee mutay uu mutay weeye oo lacnadii ilaahay ee kuba dhacday ee uu mutay taasba weeyaane cadaabka daa'imka u waajibisay taas baan kugu lacnadayaa falam yastaakhir dib umuu joogsan markan saa idhina haddana ma laabmin oo dib uma joogsan halaaثa maraatin waxay ku nasbisan tahay uma qultu dibay ku nasbisan tahay oo uma qultu waxaan idhi ثalaaثa maraatin saddex goor waxaan idhi alcanuka bilacnati اllaahi taama taas weeye macnuhu oo waxaan idhi alcanuka bilacnati اllaahi taama maxaan idhi ثalaaثa maraatin saddex goor falam yastaakhir ay falam yataأkhir weeye dib uma noqon dib uma joogsan halkii un baan usoo taagnaa uma aradtu waxaan doonay akhdahu inaan qabto riwaayada horena waa qabashadani qabashadee uu tiirkii kuba xidho weeyaan oo dadku ay hadhowna ay arkaan waa kaa inuu gacantiisaba uu soo galay oo xataa uu siririyey oo dhereerkiisiise riwaayaad kaleba kuba timi gacantiisa uu gaadhay o waxyaalahaas tamkiintaasi way jirtay qabashadaasi way jirtee waa qabasho intaa kaba badan oo ah inuu tiir kuba xidho si ay dadku u daawadaan ama ciyaalka reer madiina ay uga ciyaaraan taas wuxuu u daayey muraacaatan dee waxa weeyaan liducawati ama ducaa'i sulaymaan wallahi baan ku dhaartee buu yihi rasuulka ilaahi lowlaa dacwatu akhiina walaalkeen sulaymaana sulaymaan ah baryadiisi iyo dacwadiisii aanay jirin uu ilaahay weydiisay mulkii aan cid kale u laayiq ahayn ku habboonayn inuu siiyo taasi oo taa iyo dhowritaan iyo ilaalin aan taa ilaalinayo iyo ijaabadii taas haddaanay jirin la asbaxa wuxuu ahaan laha muusaqan mid xidhan tiir tiirarka masaajidka kaba mid ah oo yalcaw bihi ay ku ciyaarayaan ahli lmadiinati way wada arki lahaayeen dadkuna saa xadiidka horeba inooguma sugan bal arrinku ciyaalka madiinaha kuba ciyaari lahaa taas oo shaydaankii taasuu noqon lahayo iskamana furi kareen kama baxsan kareen suuradiisii asalka ahaydee aynaan ku arki karayno isuma celin kareen kol haddii dee rasuulka ilaahay taa laba makansiiyo ee arrinkaas buu u daayey bal xadiidku laba riwaayo ama laba xadiid baa baabka inooguma sugnayd xadiidka abu hurayre iyo xadiidka abu darda kollayna dee ziyaadaad bay leeyihiin adigu midkood ba aanu ka kala lahayn oo waa taa laakiin macnuhu waa inoo dhan yahayba xadiidkuna wuxuu daliil u yahay horta waa arrinka uu baabaystay jawaaز اlcamal اqaliil fi الsalaato rasuulka ilaahay gacantuu fidiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh taa dadku way arkayeen arrinkan kale ah rasuulka ilaahay yihi dacatuheen ku fasirnay khanaqtu ama dafciga ha noqoto ama khanqiga ha noqoto labada lafti markan kale eegne iyadna waa ficil rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba yimi marka taasi waxay tilmaamaysaa oo waa tan u baabaystay camalka yar ee salaada dhexdeedii dhacay waxa weeya weliba hadday xaaje iyo baahina ay timaado oo kale dee taa karaahaba ma noqonaye inaanu salaadii dee dhexdeedii ay kuba banaan tahay oo waxa weeye aanay salaadii burinahayn waana inta u baabaystay arrinta kale dee jinka iyo ama shayaadiinta iyo dee waxa weeya intooda gaaladun baa shayaadiin laba idhaayo waa qaybta jinka ayuunbaabay wada yihiinbe inay dee jiraan iyo dee taa nusuustii qur-aanka bay nooguma timi o ruux haddee inkiro wujuudkoodii nusuustii qur-aanka ahayd ama dee nusuustii caddayd ee qur-aankii ayaabuu beeninayaa bal taas markaa wujuudkoodii umuura laakiin ilaahay baa wuxuu ihi qur-aanka ku yihi inahu yaraakum huwa qabiilahum min xaysu laa tarawnahum ibliis isaga iyo reerkiisu ama qabiilkiisu way idin arkayaan meel aydaan kaba arkayn oo iyagu way idin arkayaan idinku se ma arkaysaan taas baa ilaahay yihi subxaanaه watacaala halkana rasuulka ilahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh deetiisa iyada mucjisa iyo arrin kala aheedoo dadka waa kaba dunaayo uu kaba baxsana haddii isagiyo ma ambiyada kaleba ay arkaan be laakiin xadiidka maxaa inoogaba sugnay inuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh haddaan dee taasi jirin arrinka nebi sulaymaan aanay jirin oo kuba xidhi laa tiir dadkuna ay wada arki kari lahaayeen ay dadku ay arki lahaayeen ama ciyaalka madiina ay kuba ciyaari lahaayeen markaa taasi waxay iyaduna tilmaamaysaa uun bal ama ha noqoto dee marka ay tashakulaan iyo suuro kale isu yeelaan oo taasi iya dee waa shay mumkina aragtidood ama xataa suuradii kala haba noqotee walow qur-aanka ay noogu sugantahay taasoy taasi sida badan ay tahay haddana bacd اaadamiyiin ama fي bacd اaxwaal in laba arki karo taasi waayo haddii arrinkaasi aanu wax suurtagala aanu ahayn oo dadku aanay sina kuba arki karahayn rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ma sheegeen haddaanu dacwadaa dhowrahayn inuu dee ku xidhlaa tiirka dadkuna ay arki lahaayeen bal ama ha noqoto suuro uu ku tashakulay walow dee suuro uu ku tashakulay markaasoo ibnu aadam toosa u iska soo dhigay aanay markaa muuqan may jirinoo waayo saxaabadu may arkayn cid uu la hadlayo rasuulka ilaahay may arkayn markaa suurada aan dadku arkahayn buu kuma sugnaa hadduu ibnu aadam iskaba soo dhigay oo uu isu soo yeelay de waa waxayna iyagu taas dhibaato ma taasi ishkaal ma jiro way arki kari lahaayeen laakiin kollay suurada inagaba qarsoon unbuu kuba socday rasuulka ilaahay oo arkaye bal waxaan leenahay horta waa fi اlأglab waa taa xaaladu aimada ayaaba waxfay inu shaafici ayaaba lagaba soo naqliyaa ruuxa dee sheegtay inuu shayaadiinta iyo waxyaalaha arkaya radatu shahaadataha markhaatigiisa ma aqbalayo dee ruux faasiquu noqonaya inu cadaalo lahayno sababtu ilahay baabale inahu yaraakum huwa waqabiil min xaysu laa taruunahum markaasuu isagii sheeganaya inuu arkayo iyadoo ilaahay leeyahay ma arkaysaan ma uu leeyahay bal waxaan leenahay ama ha noqoto iyada tatashakulku waa dee baab kale laakiin markaa kale dee arrinkan xadiidku tu inoo tilmaamayo arrinkaasi waa fil aglabe laakiin dee shay dee mustaxiil oon dhici karin ma aha rasuulka hadduu waxaan mustaxiil aan dhici karin yahay ee arrintani may timaadeenba oo san muu yidhaaheen salawaat ullahi wasalaamu caleyh xal kale bal maalan arrinta iyaduna muhimkaa xadiidka kuma sugan tarjamadana uu sheekhu u dhigtay jawaazu lacni shaydaani fi asnaai salaati watacawudi minhu casharkii kan ka horreeyay aan soo haynay hadalkaa dee salaadu inaanay u suubanayna haddee dikrigan ilaahay iyo tasbiixda iyo dig qur-aankan la aqriyo taa mooyaane khidaab iyo kalaamka dadka oo kale inaanay uga suubanahayn imanka sidaa daraaddeed waataynu habeenkii xalayta sooba aragnay saxaabigii mucaawiyat bnulxakam markuu yarxamuka allah ninkuu yidhi waana duca hadda taas laakiin waa la hadlay inay saxaabadii dee ay si xun u eegeenba rasuulka ilaahayna markii dambe uu baray inaanay hadallada caynkaasi salaadii u suuban ahayn oo markaa dee ruuxii aan jaahil ahayn ama naasi ahayn ee u camdiyey khidaabkaas laba yimi xalay waxaan soo aragnay salaadiisii inay burayso halkana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muxuu yihi isagu la hadlayay acuudu billaahi minka alcanuka bilacnati illaahi alcanuka waa khidaab ibliis ama shaydaankaas dee uu laba hadlayo taas in tarjamada i taalana waa tarjamadii nawiya bale inay banaan tahay lacnu shaydaan fi asnaa salaad dee waa taa rasuulka ilahay xalilisaan kuba xambaarina innaga dee sidan ku arki karnaa weeyaan iyo seebay xaaladu noqonaysaa bal marka halkan culimada qaarkood waxay yidhahdeen halkan khidaab uu isagii la hadlaye may ahayn waa baryo ilaahay subxaana watacaala baryayo waa isticaado iyo magangeliyo oo waxa weeyaan un arrinkani baryo uu ilaahay baryayo isagii uu kaba meengelayo taasun baabay ahaydee may ahayn isagii oo imaka uu la khidaabayo taas may ahaynba saa daraaddeed baani salaadiisiiya taasi uba noqon laakiin kolley dee nooc khidaab isticaadada ha kuma sugnaato weliba tan dambe oo kale nooc khidaab waa kuma sugan yahaye bal matalan haddii imaka inooma caddo inay horreysiiyo inay dambeysay haddii aan idhaahno siday bacd alculamaa kuwa xambaareen arrinku wuxuu noqonayaa qabla taxriim alkalaam fi salaad sidaan xalayba soo haynina waqtigii hore way jirtay taasi ee wax ishkaalow taasi imanaysaa maba jirto haddii bal maalan adigu tan aan kaba saarnana oo dee arrinkani waa arrin gaar ah rasuulkii ilaahay kuba yimi isagoo salaadii oo dee san baaba doono waana ficil dee dadkii kale imakasan inuu waswaasiyo mooye waxyaalahani aanay kaba muuqanahayn ama xaggooda aanay kaba dhacahayn be waxa weeyaan un dee kolley xaalo gaar ay noqon oo innaga ti aan ku camal falaynay ee inoo taalay waxay noqonaysaa untaa aynu xalay soo marnay ah intii kalaamka la xarimay dabadeed intii taa la nasakhay dabadeed inaan khidaab ee waxaan dikriga iyo umuuraha salaada ahayn wixii khidaab ee cid kale lagula khidaabayo inaanay salaadii u suubanayn kolley waana taa axaadiistii kala dunayd aynu xalay kula soo marnay halkan kolley maalikiyadiyabaa qowlkoodu yahay haddii uu ruuxu kayrkii uba ducaynayo ay ducaha intu noqoto siqo khidaab haba noqotee inaanay salaada wax noqonahayne laakiin dee taa waxaa ka hor imanaya xadiidkii horeynu soo haynay yarxamuka allah adii u yihi waa ducay ahayd siqo khidaabna way ahayd salaadii haddana waxba yeeshay oo kale bal matalan taas oo axaadiistii baabkii hore aynu kuba soo marne bal ama qabla taxriim markaa de waa arrin khaasun baan kaba dhiganaye lakiin waxaan leenahay fii xaqina haddaan la odhan saydeedna u yahay halkan leeyihiin qabla taxriim kalaam bay ahaydba fii xaqina kolley axaadiistii kala duwaneedaynu soo marnayoo khidaab toosa oon baryo ahayn ilaahay subxaana watacaala baryadaa dee gaarka ilaahay laba barya ama laftigayba aan laba isticmaalin kolley xukumkii horun buu yeelanaya xagga salaada baabu jawaasi xamli sibyaani fi salaati wuxuu u baabaysan yahay salaad ciyaalka yaryar qaaditaankooda la qaadaa banaanida ay banaantahay salaada dhexdeed oo ilmo yaroo hadda aada uba yaroo wuxuu iska ilaalinaya iskaba dhowri kara oo nijaasi aanay jirin inay bannaan tahay ruux tukanayay inuu tunka kuba qaado ama uu sido ama haweeneyda ilmaheedii xambaarsan tahayba taas oo kale iyadoo salaaddii tukanaysa bal taas banaanideedii ayuu baabkeedii yahay waan arki doonaa in shاء الlahu taعalى axaadiiثay noo soo socota xadaثna cabd للhi بن مسلمة بن qacnb وqtaybaة بن سacيid qاala xadaثna maliك عan cmr بن cabd للhi بن الزbayr xa وxadaثna yaحyى بن yaحyى qala qلtu لmaliki xadaثka cmr بن cabd للhi بن الزbayr عan cmr بن sulaym الزuraqي عan abi qtاadةa أna rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم kana yصلي xagga sanadka bal kolley waxba taraajimta kuma joogjoogsanayo dee inta badan dad aan soo aragnay weeye cabdullahi ibnu maslamata ibnu qacnabkanna waa imaam macruufo laakiin de mala wuxuu aada ugu shuroobay u nisbadiisan qacnabkan baa loo tiriya alqacnabi waanan imaam ahaa baan leenahay bimacna alkelime oo malik asxaabtiisina kaba mid ahaa waana kan dee bukhaari iyo muslim iyo keyrkood bana u sheekhaa dabaqadaas sanadadana muslim kolley sanadadiisa caaliga ayuu kaba mid yahayo bal imaam malik nin keliya udhexeeya imaka iyo muslim udhexeeya waxaa arinku yahay maliki ibnu anas imaamu dar ilhijra xadiidka wuxuu ka wariyay camir ibn cabdillahi ibn zubayr markaa sanadkii hore qacnabi iyo qutayba ku wada sugnaa malik xadiidka kaba wariyey sanad labaad buu muslim dib ugu laabmayo waa yaxya ibnu yaxya oo kitaabkeena kuba badan oo aada uba badan qutaybo kama badneen laakiin qacnabiyo kama badan markaa muxuu yihi yaxya qultu limalikin malik baan ku idhi malikna had iyo goor waxay badnayd si axaadiisa looga naqlinayo waa lagu dul aqriyi jiray isagu waa dhegaysanayey waa lagu dul aqriyayo taas baa gaaliban sida wax looga wariya xataa kitaabkiisa muwada iyo dee axaadiista kale lagaba wariyay taas baa arrinkiisu ahaa naadir bay ahayd in isaga afkiisa lagaba qaado dadku ay ku dul aqriyayaan marka waa aqrintii buu ku dul aqriyayey xadiidkii waxaan ku idhi bu ihi malik xadaثaka camir bn cabdالlahi bn zubayr can camrin markaa markii hore camr bn cabdillahi bn zubayr buu inoogu joogsaday soo maaha imaka halkan camir bn cabdillahi cidduu ka warinaya waa tan imaka sanadkii inoo dhammaaday xadiidkii marfuuc ahaa waa camr bn sulaym azuraqi waa nin taabiciy oo taabiciintii waaweyneyd kaba mida camr bn cabdillahina waa taabici waana camr bn cabdillahi bn zubayr bn alcawaam weeye عن أbي qتاadةa waa صxaabi jليل oo صxaabtii rasuulka ilahi ka mid ama faris rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم baaban leenahay ayaa muxuu yihi haddaba abu qتاadة أna rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم rasuulka ilaahay kaana wuxuu a yuصلي mid tukanaya waa tukanayey wاlxaal huwa isagu xaamilu uu sido umaamata binta زaynaba umaama bintu زaynab uu sido binti rasuuli llaahi salى اllahu عalيه waslm zaynabtii dee rasuulka ilaahay inantiisa ahayd walbi waliabilcaasi wahiya umaamadaasna xagga marka la eego aabbo liabilcaas bay u sugnaatay ibn rabiic oo waxaa dhalay abulcaas ibn rabiic macnaa waxa weeye umaama bintu zayn rasuulka ilaahay dee kolley waan awlaadiisii waan garanaynaa zaynabna waabatan hablihiisa iyada uguba weyneyd waxaana zawjkeed uu ahaa oo sihrigii rasuulka abulcaas ibnu rabiic oo ay habra wadaag ahaayeen waayo khadiijo walaasheed ayaa dhashay abulcaas ibnu rabiic haala bintu khuwaylid baa dhashay waana nin reer bani umaya ama reer cabdishamsiya weeye abulcaas ibnu rabiic haddaba isaga waxay u dhashayna marka umaamo ayay u dhashay kolley waxaan filay inan kalena way dhasheen laakiin isna yari kuba dhintay umaama way weynaatay oo waxa weeyaan dee waatana way yaraydeen laakiin way weynaatay oo markii ay faatima dhimatay radia allahu tacaala canha o ardaaha ayaa cali iyadoy dardaarankii ahayd baa cali guursaday umaama bintu zaynab cali bnu abi aalib baa guursaday wax awlaada umay dhalin oo wax awlaada kamay tegin waxa weeyaan waxaana kolley dardaarankaa lahayd faatima lahayd waxa weeyaan ayaa lahaydba haddaba umaama taas bay ahayd oo wuxuu rasuulka ilaahay baa soo baxay guriguu ka soo baxay inan yarna markaa way ahayd dushuu ku sidaaba wahuwa xaamilun umaamata kolley halkana laba dabdi bay ku dabdiyaano inaan idhanaahno xaamilun oon ismigan tanweyno ismiga faacilah markaasna umaamata kolley dee jumladu xaaliyaha noqotay umaamatana mafcuulkii ismigan faacil baa ku camal falayo ayuu noqon iyo in aan u idaafayno un oo nidhaahno wahuwa xaamilu umaamata ina allaha baaligu amrahu iyo ina allaha baaligu amrihi labadaba waa laba qira'o sabciyaa ina allaha baaligu amrahu iyo ina allaha baaligu amrihi oo laysu idaafeeyo marka farqiga soo baxayaan waxa weeye dee macnuhu mid buu noqon waa siday umaamo un baa mid kastaa yahaye binta dambe ayaa icraabteedu isbedelaysaay oo haddii aan ta hore tamino xaamilo nidhaahno waxay noqonaysaa umaamata mafcuul hadday noqotay bintana ay nactigeedii tay waa nasbinaynaa waana siaan aqriyay imaka umaamata binta zaynaba laakiin haddaan u idaafayno walow umaamata ismi malayansarifa iyo xarakadiisa gelin xaamilun umaamata iyo xaamilu umaamata ee laakiin bintidaa isbedelayso haddaan taa nidhaahno ee binti zaynaba ayaan odhanaynaa inay umaamata waa majruur bay noqoto mudaafu ilayhi markay noqotay bintina bal labada siyoodna qolooyinkii kitaabka bukhaariya muslim sharaxay ee waa laba macno soo qaadaan labada kitaabba weeye sida cayni oo kale sharaxa bukhaari ee uu leeyahy cumdatulqaari la idhaah bal haddaba zaynab ayaa dhashay zaynabna rasuulka ilahay inantiisay ahayd abulcaasna waa aabaheed faida qaama haddaba rasuulka ilaahay wuu siday salaadii buu dadkii tukiyey faida qaama marka uu istaago ee uu dee intaa uu istaagan yahay xamalaha uu qaadayey waidaa sajada macnaa marka uu doono inuu sujuudo weeye waidaa sajada idaa araada an yasudana waa khaasatan markuu rusa inoo dambayso markuu rukuucayabana maha sujuudi una marka uu doono inuu rukuucayna way ka dhacaysaa markaase marka uu doono inuu rukuuc u dhigayo uu rukuucayey waidaa sajada wadacaha dhulkuu dhigayey qaala yaxya yaxya wuxuu ihi qaala malikun malik ba wuxuu ihi nacam ha bal cibaaradan kolley dee qolooyinkiinii malaha musalaxa haddii dee la xusuusan yahay soo aqristay waxaa halkan hadalkani u yimi waxaan filayaa waa wax la garanayo muhimku haddaan taa yar idaaxino uun kolkol ruuxii dee aan jaanibka aqoon ishkaal adag baa ku iman karo wax alla wax looga jeeda hadalkan ma iman karo qaala malikun nacam ama kolkol bay ti dhacdaa fa aqara bihiyo uu qartay iye waxa weeyaan marka sheeka lagu dul aqriyayo axaadiis sano kale sanadkiisina waa la sheegayaa sheekuna waa dhegaysanaya waa baraarugsan yahay wixii haddii qaladee dhacana waa saxaya waa joojinayaa bal matalan markaas dee inay hadduu sheeku ka lahaa malik odhan lahaa imaka xadahanaa caamirun waa tanoo xadahanaa caamirun ma odhan isagii waa lagu dul aqriyo maxaa la yidhi xadahaka caamiru bnu cabdillaahi ibnu zubayr ayaa ku warramay tibuu u rumaynaya wey waa tasdiiq xagga qira'a cala sheekho kolley laazim kama dhigaan kol hadduu sheekhu soo jeedo oo uu waxaan xadiidkiisii yahay baraarugsan yahay hadduu aamusana sukuudkiisani wuxuu ka dhigan yahay isagoo qirtay uun laakiin arrinkani waa istixbaab oo markaasaa muxuu odhanayaa in hadalkii hore lahaa xadahaka caamirun tii tasdiiqeedii weeye caamir baa kuu warramaya ma caamir deetu leeya ha oo haada qaala nacamtani waa xadaa waana alqira cala sheekh wax kuba yimaada laakiin waxaan leenahay laazimun baanay ahayn oo hadduu sheeku aanu odhanba iska aamuso sida kutubulmusalaxa inooguma sugan laakiin uu dee sheekh soo jeeday oo baraarugsan yahay sukuudkan baa iqraar lagaba dhigaa kolkol bay kutubta axaadiiska halkaas bedelkeeda dhacdaa imika malik oo kale waa misaalaan faaqara bihi uu qirtay waxaa la qiradayaa muxuu de ruuxii iyada yaqaan garanaya umuurahani ishkaal ma jirayo laakiin ruuxii kale nacamtan ama waxaa la qirtay waxay noqonaysaa waxaan siyaaqina wax ku tusay in kol hadaanu ilmaamtii ulahayn ku joogsan kare bal waxaan leenahay qaala nacam nacam malik ha buu yihi waa hadalkii uu yaxya bnu yaxya u rumaynaya hebel baa kuu warramay ha uu ii warramay weeye marka waana sidaa loogaba warinayo xadaثna mحamed بn abi cmar qaal xadaثna sufyaan de qolooyinkiini musalaxa waan soo maray alfiyadii waan kusoo maray taqriibkii taqribi makaan lakin de bacd xadiidkii waan kusoo maray umuurahaas xadaثna mحamed بn abi cmar qaal xadaثna sufyaan عan cثman بn abi sulayman wbni cajlan samica caamir bn cabdالlahi bn الzubayr ibn الzubayr yuxadiث waa dariiq duruqdii xadiidkaa hore lahaa kaba mida ama mutaabacaadkii aan nidhaahnaba si de aynu xagga musalaxa waa mutaabacaadkii waa ciddii qolooyinkaa hore riwaayada kuba raacday bal markaa waxaan soo aragnay markii hore malik ibnu anas imaamu dar hijra caamir ibnu cabdillaahi ka wariyey maanta dad kalea la wadaagsaday xadiidkii kuba raacayo waa iyo dadka la wadaagsaday waa cusmaan ibnu abi sulayman ibnu jubayr ibnu mudcim oo iyo ninkan kale ee moxamed ibnu cajlaan labadaasba si malik uga maqlay camir bay iyaguna uga maqleen xadiidka camir ibn cabdالlahi yuxadiثu can camr bn sulaymin الzuraqiy can abi qataadaة اlanصariyi qaala ra'aytu waxaan arkay الnabiya salى الlahu عalayه wasalam yowma xaaluu tukinaya annaasa dadka walxaal umamatu umama binta abilcaas ina abilcaas wahiya umama bint abilcaas ibnatu zaynaba ina zaynab weeyaan binti nabiyi salى الlahu عalيه wasalam calى caatiqih jumladan ah wahiya ibnatu zaynaba binti nebiyi sala allahu alayه wasalam waa jumlo muctarida ahoo mubtadi iyo khabarkii bay soo kala dhex gashay ra-aytu nabiya sala allahu alayه wasalam waa umaamatu jumladan ama waa umaama mubtadaade walow jumlo xaaliye a uu yahay umaamatu khabarkeedu waa calaa caatiqihi marka hadalkana waa ictiraado ee bal ina abilcaas haba ahaatee rasuulka ilaahay xagga isaga yimaadeen muxuu noqonay inantiisaa dhashay oo awobuu uga yahay wahiya ibnatu zaynaba binti nabiyi sala allahu alay wasalam haddaba waa umaamatu binta abilcaasi calaa caatiqihi degtiisa ay saaran tahayba faidaa rakaca marka uu doono inuu rukuuco wadaca dhulkuu dhigayay waidaa rafaca min asujuudi sujuuda markuu kasoo toosana acaadaha waa ku celinaya halkeedii oo intaa uu dadka tukinayo ee uu qur'aanka aqriyayo iyadna halkaa dee garbihiisay saarnayd weli xadiisku waa inoo socda ama duruqdiisii xadaثnي abu الظاhiri qaal akbarana بn whbi can mkrmta bni bukayrin qal xadaثna haarun بn saciidi اlayliy qaal xadaثna بn whbi qaal akbaranii mkrmtu can abihi abihi bukayr bn cabd لlahi bn ashaj can cmr bn sulaymin الzuraqiyi qaala anahu qaala samictu waxaan maqlay abaa qataadaة اlanصaariya yaqulu raأytu rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam yuslي waxaan arkay rasuulka ilaah tukinaya linaasi dadkii walxal umaamatu binta abilcaasi calaa cunuqihi luquntiisa waa caatiqiisuuna ay saarantaho de halkaa luqunta haddii ay garbihiiso halkaa lugaaba ay kasoo kala riday waa halkaa luquntiisa ay saaran tahay ay kuma sugnayd fa idaa sajada marka uu doonay inuu sujuudo wadacaha dhulkuu dhigayay xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna laytun xa قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر بن الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد هرين وصى مري الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا حالي إيغودا أي عن سعيد المقبري كبوريين أو أدو ليث بن السعدي عبد الحميد بن جعفر أي حديث وحي كوضا مقلين سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول أو عمرو بن سليم بين وقت نحن أنه في المسجد جلوس أن فردينه أي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأنه صبحي بنحو حديث مرقي ورى حديث كودي مد لبا مد آن oo imaka saciid almuqbiri eega xadiidka wuxuu ka wariyey camr bnu sulaym horena waxaan usoo aragnay waxaa ka wariyey xadiidka camr bnu sulaym riwaayadii ugu horeysay ee imaam malik waxaa ka warinayay dee camir bn cabdillahi bn zubayr taas bay ahayd kolley intii ka dambeysana camir bay ahayd laakiin dariiq dambe oo dariiqii abudaahir kaba bilaabmayey ayaa bukayr ibn cabdillaahi kuma sugnaa marka markaan eegno dee cid xadiidka ayn masalan uu qolooyinkan ama saciidka ibnulmaqburi uu la wadaagsaday xadiidka waa abubakr ibnu cabdillaahi iyo caamir ibnu cabdillaahi ibnu zubayr labaabay ahaayeen markaa daahirku waxaa in la yidhaha binaxwi xadiisihima inay saciid almaqburi maanta xadiidka wuxuu raacay xagga riwaayada camr lagaba warinayo imaka ibnu sulaym caamir ibnu cabdillaahi iyo iyo bukayr ibnu cabdillaahi marka waxaa siyaaqu kolley keenayay in la yidhaha binaxwi xadiisihima bal mid kalena waa inoo dambaysaayoo kolley inoosoo noqon doonta oo iyadna tan kuba dhow haddii aan la odhanba dee waxaa sida dee dawi meel dambe odhan doono ama meel dhowba uu odhan doono walow lafdigu uu tasniye uu ahaa laakiin haddana awqaadda qaarkeed luqada carbeed way ku sugantahy iyadoo jamac la idlaaqo waxaa loo jeedaana tasniya ama tasniyadii jamac laguba idlaaqo taas oo dee kolleyna tasniyada waxaa la arkaa ee luqadan carab ee fasixa luqaadka kale badankoodu inaanay laba wadaagsan oo mufrad iyo musano iyo jamac hadallada kale ama luqooyinka kale ay isagaba badan yihin mufrad iyo jamacun ee tasniyadaasi aanay jirin hadalkii kale aanay kuba sugnayn waa luqadii carbeed xataa waxaa la arkaa lahajaadka caamida ee caamiga ee carbeed ba inaanu tasniyu aanu kuba badnayn aanu kuba badnayn bal laakiin waxa weeyaan oo markaa in jamacii laba idlaaqo iyadoo waxaa loo jeeday tasniya laguma idlaaqo bal taas waa de waxba ishkaale halkan odhan layn meesha taxriif baa dhacay ama waxbaa dhacay waana wax kuba soo noqnoqdo kitaabke dee taasi bal waa weji markaa imakaan taa kuba tawjiihinayno kayra laakin anahu isagu lam yadkur muu sheegin anahu ama naasa waa saciid riwaayadiisa inuu dadkii tukiyey fi tilka salaati salaada bal kolley xadiidkii baabku waa inoo dhammaaday waana xadiidka abu qataada unoo xadiid keliya ayuu ahaa duruq kala duwan un leba marka xadiidku kolley umuuro kala duwan baaba iyada inooguba sugane waxaa iyada xadiidku uu daliil u yahay inay ansaxayso ruuxa ruux ibnu aadama ama wax kaloo daahira ee sida ee xambaarsan ama sida salaadiisa uu tukadaa inay ka ansaxayso waayo rasuulka ilaahay umaamusiday inan yarna way ahayd waa kaa dadkii tukinayey bal dee arrinkaasi inuu bannaan yahay si uu dadka uguba caddeeyay baaba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh arrintiisani kuba xambaarayd bal taasi daliil bay inooguba tahay arrinta kale xadiidka aan kaba qaadanaynaana carruurta yaryar dharkooda iyo waxaas haddii nijaas aan ku arkayno ama aan ku ognay waa saxo dee nijaastii aan ogeyn kolley waa nijaasnima dee ay noqonaysaa xukunkeed bay yeelanaysaa ee marka aan wax lagu ogiyo nijaasi aanay jirin maxaa jir jirkooda iyo maradooda ay ku xambaaraanaysaa walow dee is-ilaamintooda hadda ay yar tahay oo jaanibka kale kaba badan yahay haddana bahaara lagu xambaaraya wixii kol haddaan nijaastooda lagu ogiyay aanu jirin bal taas waana dee tan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaaladiisan ama ficilkiisan imanka aan kaba qaadanayno arrinta kale jirtaana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa uu rukuucayay inanta uu dhigayey waa rukuucayey waa ictidaalayey waa sujuudayey laba sujuudood markaa uu bal matalan soo toosu kacayo ayuu dib usoo qaadayay waa ficillo aan salaadii kaba baxsan afcaasheedii kaba baxsan ee laakiin bal markaa taas qaadid iyo dhigidna waxa weeye kolley ficil badan maaha ee taasna waxay daliil uba tahayba ficilka yar ee salaada dhexdeeda dhacay weliba haddii sanoo kale xaaje ama maslaxa ay keento salaaddii inaanu burinahayn waxaa la mid ay leeyihiin waayo halkan uu soo noqnoqdayoo haddaan eegno bal intii gooree rasuulka ilaahay dhigay iyo intii gooree uu qadi aynu isu wada geyno ficil badan baa inoo soo baxaya oo markaa isugeyntooda waa ficil badan laakiin dee ma xidhiidhsana oo bal matalan markaasa maxay yidhahaan halkan culimadu haddii bal ficilkiiba uu badan yahay laakiin oo waa tacaduday laakiin iskuma xigo dee waxbaa u dhaxeeya ee mid kastaba gaar ahaantiisa ficil qaliilu inoo noqonayaayo markaa taasna salaadii iyadii kuma burayso waxaana inoogu sugan rasuulka ilaahay tawaabuciisii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh raxmadii iyo dee waxa weya jibrintii iyo aduu tawaabuciisii maca sibyaan iyo naxariistoodii arrin kaleo kolley muhimina xadiidka way inooguma sugan tahayo walow umuurahaasiba waxaan ka wada qaadanayno rasuulka ilaahayna ficilkiisan inooguba sugan uu yahay aan arrinku ahayn siday dee culimo kala duwan ay kaba dhigeen xaalad daruuro inuntuu iskaba reebi kari waaye iyo cid ka reebtuu waaye iyo ama bal matalan taas ayd ama inay mansuuq ahayd iyo waxyaalaha waxaas oo dhan oo kolley aqwaalo kala duwan oo ama madhabta maalikiya ama keyrkoodba kuba sugana wax daliiloo meesha tilmaamaya maba jirto ee rasuulka ilaahay umuuraha banaanideed bu uu laba yimi arrin kaleo muhimna way kuba sugan tahayoo dee carab waxaa kuba dhowaa caadadoodna ay ahayd habla nicitaankood bal ilaahay baa inoogaba warramay haddii xataa iska daa la yidhaha inan baa ku dhalatay inuu dadka kale kaba dhuubanayay isqarinayay oo wejigiisu madoobaanayay oo dee bal masalan taas oo indalla wajhu muswadan oo kadim marka isagoo murugaysan oo u ka fikiraya muxuu yeelaya ma dee isagoo saa u murugaysan buu iska haysan ma ciid buu ku aasi waxyaalaha saas ilaah baa taa qur-aanka inooga suureeyey haddaba citaan ay hablaha nacaanba iyaga aad iyo aad uguma dhawaayo wixii qulubtooda kuma sugnaayo caadada iyo dhaqankaas dee ficilkuna isaga ka xoog badan ba qowlka ficilka waxa lagu suuriya ka xoog badan qowlkae kaa suurinteed tirtiritaankeed iyo xeeldheeraan rasuulka ilaahi kuba xeeldheeraanayo radcintii waxyaalaha caynkaasa kaba radcinayeyna arrinka caynkana way nooguba sugan tahay bal markaa waxaan leenahay in umuuraha caynkan oo kale maslaxo salaadeedna way de masaalixda waaweyn iyo fawaa'idda waaweyn ayaa bal matalan kuba sugnayd taas baaba aanay noqon un ficil iska caadiya un ama ficil daruura ay keentay ama ficil la yidhaha waa la nasakhay wax nasakhaya iyo wax daliilna taas maba jirto ee waa wax banaan marka taasna waxay kolley keenaysaa un ilmihii yaraa ama inan ha noqoto ama inan be de waa la qaadi karaa salaada dhexdeeda allahuma de xataa masjidkii waa la keeni karaa haddii la og yahayna intaa inaanu kuba kaajin ama taa caadadiisa ay tahay ama ciddii waday de ay jirto ma hadda ilmo yaroo laba jiro la iska soo daayo oo masaajidka iyadoon cidiba wadin uu yimaado taase laakiin de waalidkii marka saas oo kale waa kanoo bal dee dumarkii waktigii rasuulkaba waktiyada ay sooman yihin hadday doon carruurtooda yarna way sooba qaadan jireen oo de waabay ku hayn jireen masjidka way kuba hayn jireen calaa kulli xaalin markaasan oo kale gacan loogu hayo dee gelintiisii masaajidka lasoo gelinayo umuurahaasi shay jaa-iza weeye waxyaalahaasna dee waxay kuba xambaaran yihin inu libaaskood iyo waxaasi wixii aan nijaas lagu ogeyn tahaarun bay kuba xambaaran yihin waana bal umuuraha xadiidkan deeta inooguba sugan weyn baabu jawaazi اlkhadwi wاlkhadwatayni fi salaati tallaabadii ama labadii tallaabo salaada dhexdeeda banaanida ay banaan tahay weli salaadii baan kuba jirnaa umuuraha caynkaasi inaanay tallaabo ruuxu qaaday ama laba tallaabo u qaaday waa ficil yar oo koobane salaadii aanay burinahayn walibana haddii uu maslaxa ay jirto sida saf ka horeeyo banaanaadu owdayo bal waaba la farayaa taas oo maslaxaba keentay oo dee taas taasi madluub baabay noqonaysaa bal taas buu baabkeedii yahay xdثna yaحyى بن yaحyى وqtayبة بن سacيid kilahma عan cabdالعaزيز qala yaحyى أخbarana cabdالعaزيز بن أbي xاaزim عan أbيهi أna نfrا jaءuu ilى shl oo ana نfrا jaءuu ilى shl بn sعد macnaa wuxuu leeyahay ninkan taabiciga ah waa abu xaazim horaynu usoo maro سlاmة بن dinar ba la nin waacida ayuu ahaayo zaahid ah inankiisaana xadiidka kaba warinaya waana taabiciintii yaryaraydoo waayo sahl ibnu sacad wuxuu kaba midiyay asxaabtii rasuulka kuwii uguba dambeeyey culimo kala duwan baa waxay sheegtay amba madiine in isaga ugu geeri dambeeyey asxaabtii rasuulka walow dee midhiyo laba kale la magacaabi karo haddaba koox baa waxay u yimaadeen xaafid ibnu xajarna tasmiyadooda iyo magacyadooda muu heline inay waxa weeyaan ilaa sahl ibnu sacdin bay u yimaadeen qad tamaaraw xaal ay ku murmeen o iskuba khilaafeen fi lmimbari mimbarkii rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayay ku murmeen waxay isku khilaafeen oo isku haysteenba min ayi cuudin huwa waa min ayi cuudin qorigee manaa waa min ayi cuudi shajaratin weeye kolley inuu dee qori yahay oo waxaani ka samaysayn waa la arkaya e laakiin waa geedkee ayaa isagu cuudkiisan ama khashabkiisani oo isaga laga soo gooyey iyagoo isku haysta oo ku murmay ayay u yimaadeen oo min cuudi min ayi cuudin ay min ayi cuudi waxa weeyaan shajarin weye waa geedkee ayaa khashabkiisa iyo qorigiisa kani yahay iyagoo isku haysto taa ku murmaya ayay yimaadeen faqaala wuxuu yihi sahl baa odhanaya ama wallahi waa ti adatu istiftaaxaydun macnaa ba waa dee baraarujin iyagii baraarujinay u leeyahy hadalkayga maqla wallahi baan ku dhaartee kolle cidno kamay dhaarsan ee waa arrinkan dee si uu qalbigooda ugu adkeeyo arto ag inuu waxaan ogyahu garanayo taas baabay dhaarta ay tahay waa tan maka mar dhaweyd aan soo haynay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wallahi lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan waa dhaartay isagoona cidi ka dalbin istixlaaf aanu jirin waa waxaan lagu warramayo marka la doonayo in la weyneeyo la adkeeyo sixadiisa iyo sidqigiisa lagu xeel dheeraado walow dee dhaar in la badsadaa aanay habboonayn ayaa haddana rasuulka ilaahay meelo kala duwan bay dhacday oo waa taa baabkeed waa xeel dheeraan waxaan runtiisa iyo sixadiisa lagu xeel dheeraan la adkaynayo waxaan lagu warramayo la weyneynayo taas baa wuxuu idhi inii anigu la acrifu waan garanayaa min ayi cuudin huwa macnaha quyudka ama qoriga iyo geedka weeyaanta ujeedaaye waa qoryahan lagaba sameeyey geedkii laga soo gooyey ku ahaa waan garanayaa waman camilahu ruuxii sameeyeyna ee mimbarkan sameeyeyna waan garanayaa weliba arrin kaluu ku darayoo wuxuu uhi wara-aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan arkay awala yowmin maalintii k maalintii ugu horreysay ee jalasa calayhi welibana waan u joogay waanan arkay rasuulkii ilaahay markii la keenay maalintii ugu horreysay korkiisa ku fadhiistayna taasna waan garanaya qaala wuxuu ihi abu xaazim baa yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi sahl ya abaa cabaasin waa kunyadiisii inamadiisa mid ka mid ana cabaas la odhanayo lagu kunyooday faxadinaa bal noo sheego umuuraha nooga waran aada u joogtayba qaala wuxuu ihi arsala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam sahal baa odhanaya rasuulka ilaahay baa diray ilaa imra'atin haweeney ansaar kaba mida ayuu cid u diray qaala abu xazimin abu xazim wuxuu ihi taabiciga xadiidka ka warinaya sahl inahu abu cabaas ama sahl layusamiha waa magacaabaya yowmaidin maalintaa imaka anaan xusuusnayn buu leeyahy maalintaa magaceedii wuu noo sheegayba haweeneydaa magacii la odhanayay wuu noo sheegay haddaba rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi undurii bal eeg oo la tashawayo gulaamaka addoonkaagan annajaara najaarka ah yacmal lii acwaadan wa murihi dheh waxaad amartaa yacmal lii inuu ii sameeyo acwaadan qoryo ukalimu nnaasa calayha ukalimu aan hadlo oo annaasa dadka calayha korkeeda anoo ku sugan oo qoryo dee dadku si ay i arkaan hadalkayguna hagaag ugu wada gaadho dadkiina aan ugu wada muuqdo oo markaa de inta barhkood aanay barhka kale kaba qarin aan dadka markaa aan dadka la hadlaya isku dul taago si ugu sameeyo taas io amar oo far buu ku yidhi صaxiixa bukhaari waxaa ku dha ayaa ku sugan xadiidka naftiisa un sahal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu haweeney u diray ansaareed oo uu ku yidhi undurii ulaamaki ulaamiki ghulaamaki najaara yacmal lii acwaadan bal eegoo waxaad amartaa ghulaamkaaga najaarkaa inuu ii sameeyo mimbar ama acwaad iyo qoryo halkana inay waxa weeyaan waaba kan taas baa iyada kuba sugan mayayn halkan ay noogu sugan tahay laakiin صaxiixa bukhaari waxaa ku sugan inay haweeneydu timi ay ku tidhi rasuulkii ilaahayow waxaad ku fadhiisata ma kuu sameeyaa gulaam najaaraan leeyahay addoon najaaraan leeyahay waxaad ku fadhiisato ma kuu sameeyaa rasuulka ilaahayna yidhi haddaad doonto oo markaasay mimbarkii soo samaysay ama uu gulaamkeedii soo sameeyey kolley culimadu siday kuba jamciyaan waa halkan imaam nawina suu kuba jamcinayo markii hore iyadaa cardigu xaggeeda ka yimi iyadaa rasuulka ilaahay lasoo qaado u bandhigtay markii dambe rasuulka ilaahay waa xusuusin iyo wixii in la fuliyo in la fuliyo wixii oo dee hore loogu sameeyo ayay markaa deeta dalabkan dambe rasuulku ahaayeen marka hore iyadaa cardigu xaggeeda kaba yimi facamilow wuxuu yihi markaasaal wuxuu sameeyey haadihi halaaa darajaati haadihi halaaa darajaatin saddexdan darajo waa saddexdee darajo mimarkii rasuulka ilaahay kaba koobnaa waa taas saddexdaasuu soo sameeyey waa acwaada ama akhshaabta qoryaha uu kaba sameeyey saddexdaa darajo waana mimbarkii rasuulku intaa beryihii dambea la kordhiyey de sagaaliya dad ay gaadhsiiyeen sare ay u kor yeeleen xagga hoose ay kaba kordhiyeen laakiin waa rasuulka ilaahay mimbarkiisu intii uu kaba koobnaa weeye kollayna san baa muslim saxiixa inoo dhacday facamila haadihi halaaa darajaatin iyadoo halaaa ay mudaaf tahay darajaatina mudaafu ilahi ay tahay ayaa alif iyo laami ay kelimadii hore mudaafka ayd gashay kollay de marka leega carabiya ahaana mudaafka iyo idaafe iyo ali iyo idaafe iyo tanwiin iyo meel ma wada galaanba taas walow cadadku kolley malaha waxyaalo uu kaba yar duwan yahay oo imaka halkan oo kale waxay ahaan lahayn laba xaalo mid in la yidhaha halaaa darajaati oo saas la isugu idaafeeyo ta dambe asha la geliyo iyo in la yidhaha adarajaat athalaatha oo dee bal masalan waxa weeye labadoodiiba ashii la wada geliyo nacti iyo mancuuti suba noqdaan laakiin halkana waxay leeyihin waa luqo yar yaanay badnaanin bee u jirta taas bay arrinkan yahay facamila hadihi halaaa darajaatin uma amara biha waa waxyaalihii akhshaabtii ama acwaadii dee darajaadka ayuu rasuulka ilaahay amray rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam fawdica hada lmawdica fawdicat acwaadii waxaa la dhigay hada lmawdica meeshan imika ay taalo ayaa la dhigay markii la keenay bal taasi waxay ahayd waa ciddii samaysay ee geedkiina waa ka sheegayo fahiya iyadu waa acawaadani bal damirka taasaan imika kaba dhigaynaa muanaskaae fahiya waa akhshaabtan ama acawaadaasi min darfaa'i lghaabati meesha haaba la yidhaaho waa meel madiine cawaarideeda kuba taalay oo reer madiinana ay xoolayo kuba lahaayeen malaadhi badanna lahayd oo haabaa la odhanayay maha imika kayntuun ma odhanayne waa haabaa la odhanayo kolle xadiidkii dheeraa ee zubayr markii la diri dooniyo dardaarankiisii dhulkiisii la iibinayay markii dambe de waa qeybta uu badaynaya dhulkiisa kaba midaba xoolaa badani kaba soo baxeen ba halkaasa kuma sugnaydda xadiidkiisa oo riyaadu saalixiinka iyo kuma sugnaa bal matalan baabka oo balkaa dee ammaanada celinteediiyo baabkii uba dhigtay bukhaari saxiixiisu kuma sugan yahay xadiidku isagoo dheere haddaba haabadu waa taa ama adarfa aslina riwaayaadka qaarkood bay kuba yimaadeen waana isla mid uno waa geedkan aan dhuurtan idhaahno dee waa siday culimadii soomaaliyeed kuba laqbeynayaan kollay yaan anigu aan iskaba fogeeyo darfa ilgaaba waa meesha gaaba la idhaa dhuurteedii kaas baa laga sameeyey oo uu kasoo qoray oo ujeedadu dhirtaas buu kasoo gooyey akhshaabtan iyo qoryahan uu isu geegeeyey saddexa darajo uu kaba sameeyey ee bal matalan markaas rasuulka ilaahay mimbarkiisa ahayd geedka ama asli oo shay marka asliga iyo adarfa waa isla mid un bal taas bay faya min darfa ilgaaba walaqad ra'aytu waan arkay bu uhi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam qaama isagoo istaagay caleyhi cala lmimbari imaka mimbarkii baan ugu celinaynaa mudakar ahaan mimbarka korkiisii iskuba taagay fakabara allahu akbar buu yihi wakabara الnaasu dadkiina allahu akbar bay yidhaaheen waraa'ahu isaga gadaasho ujeedada rasuulka ilaahi isagoo mimbarkii ku taagan weliba khudbana way u horeysaye ayuu markii uu hadalkiisii dhammaystay ayuunbuu isagoon mimbarkiiba kaba dhaadhicin kolley dabaraan iyabaa wariyey inay khudba horeysay ee labada saxiix inooguma sugna iyo kolley marka la eego umuhaadkiyo haddaba markii ayuunbuu istaagay xaggii qibladunbuu ujeesto oo salaadii unbuu galay rasuulka ilaahay mimbarkiina uu ku taagan yahay dadkiina way kaceen oo salaadii bay galeen iyaguna way xidheen waraahu wahuwa calى lmimbari uma rafaca fanazla ujeedadu waxa weeye rasuulka ilaahay intii uu qur'aanka aqriyayo o dhan waa taagnaa uu rukuucay isagoo mimbarkii ku taagan uu ictidaalay isagoo mimbarkii ku taagan waana wixii ay suurtagal ahayd dee ruux mimbar ku taagan inuu samayn kara afcaasha salaada ah laakiin sujuud oo kale iyo fadhigii iyo halkaa kuma samayn karo intii uu samayn karayey isaga mimbar korkii uu ku samayn karayey buu sameeyey uma rafaca markaasuu rukuucdii kasoo toosay sujuuddii baa markaa uu hoobanayaa muxuu sameeyey ine halkaa kuma sujuudi karo mimbarkiina waa ku taagan yahay fanazala waa dhaacdhacay alqahqara dib oo dib buu usoo socday una ujeedadu si aanu qibladii uga jeestan oonu halkaa istidbaar qibla u dhicin ayuunbuu dib usoo tallaabsaday isagoo xaggii qibladii ujeeda uu ka dhaadhacay mimbarkii markuu kaba dhaadhacay xataa sajada ilaa uu sujuuday fi aslbari halkaa mimbarka asalkiisa ida dhinaciisii ayaa rasuulka ilaahay ku sujuuday dee ficil yar buu laba yimo mimbar aada u dheerna ma ahayd markuu ama dee laba khadwo sooba qaaday ayuu dhulkii soo gaadhay buu dhinaciisii ku sujuuday rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markuu sujuuddii iyo juluuskii dhammaystay ee qiyaamkii u kacay ayuu uma caada laabmay xataa faraqa ilaa uu ka faaruqay saas uu samaynayo weeye min akhiri salaati min jamiici salaati weye waa salaadiisa dhammaanteed ilaa uu dhamaystay uma aqbala cala nnaasi dadkii buu xaggoodii usoo jeestay faqaala wuxuu ihi yaa ayuha nnaasu dadow inii anigu sanactu waan sameeyey hada arrinkaa iyo waxa ay igu aragteen lita'tamuu bi si ay ugu dayataan walitacallamuu asalku tatacalamuu buu ahaayo labadii tobood mid baa xadfane walitacallamuu si ay u barataan salaatii salaadayda ayaan saa u sameeyey bal xadiidku kale waa xadiidkan baa baabka inoogu sugan waxa dambe waa dariiq yaroo uu leeyahay una wax kale inooma dambeeyaan marka iyada tan waxaa iyada arrinka weyne horta mimbarkii rasuulka iyo ciddii samaysay iyo wixii laga sameeyey dee macluumaadka mimbarkii rasuulka ilaah iyo intii darajuu ahaa iyada xadiidka way inooguma sugantao arrinkaasi waa inoo cadyahay arrinta kale inoogu sugan waa rasuulka ilaah oo meel murtafica ku sugan dadkii ma'muumiinta ay kaba hooseeyaan inuu salaad galay dadkiina waa tukinayey kollay de waxaaba yimi oo nahyi yimi de imaamku inuu kaba sarreeyo ma'muumiintii oo kale uu kaba sarreeyo taasi waa markaani maslaxo iyo xaajo ku tacalluqsani jirin maslaxa aanay jirin iyo xaajo ayaabay dee taas tahay laakiin markay san oo kale maslaxo iyo xaaja ay uguba tacalluqdo rasuulka ilaahay maslaxada ku tacalluqsanaydna waa kan sheegay oo dadku marka uu caadi u taagan yahay dadkii ka horeeya safkan hore ama ka ku-xigun baa arki karaba ama safka hore dadka dambe ma arkayaan inay dhawaaqiisa maqlaan un mooyaane laakiin markuu halkaa sare fuulay kuwii ugu dambeeyey kuwii ugu horreeyey sibay u wada arkayaan way arkayaan ficilkiisa oo dhan iyo waxa uu samaynayay arkayaan dee marka horena hadalkiisa way maqlayeenba salaadaha jahriga ahe laakiin waa ficilkiisii bay wada arkayaan oo dee ficilkuna xagga waxbarid iyo qabashada la qabanayo qowlka waaba kasii xoog badan yahay oo bayaanka ficilka ka weyn bayaanka qowlka kaba weyn haddaba bal markaa taas ayadoo xaajada baa kuba sugnayd saasu horta tan uu laba yimi arrinta kale markaa meesha jirtaana waa ti u dhigtay baabkii alkhadwa walkhadwateyne ficil rasuulka ilaahay kooban kolley tallaabo keliya maahayna way kaba badnayd bal laba tallaabo aan kaba soo qaadno xaaju uu laba yimi waana ficil imaka maanta maslaxa weyn ay kuba sugan tahay waana ficil kooban un waayo waa kan aslan miber kuba sujuudayey markaa salaadii xagga marka la eego ku noqnoqodkana san markii horeba xadiidkii uu kuba soo maray umaamo markuu siday waa afcaal kala tagsan waxyaala ay udhaxeeyaan oo majmuucoodu haba badnaadeen laakiin marka mid mid u egno ma badna maslaxaduna ay kuba sugantahay bal markaa waxaan leenahay umuurahaas oo dhan bal dee rasuulka ilaahay xaqiisa markay geesiisa la eego ma odhanaynin jaa-izubabay u ahaydo dee shaygaas maslaxadaa weyn ay kuba tsugantahay madluubka ayayba ahaydbo xaqiisa iyo isaga gaar ahaantiisa shay jaa-izon kuma tirinayn kumaynaan kuma tirinayno bal masalan waxaa kaloo arrinta inooguba sugana dee hadduu ruuxu uba tukado salaad si uu dad uguba baro salaada afcaashoodii uguba baro laakiin salaadiina waa tukanayaa arrinkaasi laakiin dad inuu barona waa kuba talogelayaa taasi ma aha baab dee ikhlaaskiisii waxyeelaya ma aha ma noqonayso dee atashriik fi lcibaada cibaadadii oo cid kale ilaahay lala wadaajiyo oo sida dhawaaqan imaamku uu sare u qaadayo allahu akbarta niyadiisu waa maxay waa dadka maqashii taasi ikhlaaskii waxma yeelin allahu akbartii meeshii maxaa ku sugan waa dadku ha ku maqleen baa ku sugan marka tashriik fi lcibaada maa cibaadadii oo cid kale ilaahay lala wadaajiyey maaha waa raxan maslaxadii iyo arrinta ay kuma tacalluqsantaho marka tacliimtan dee maamuumkii imaamkii uu maamuumintii barya ma rasuulka ilaahay dadka uu barayay oo kale dee baabkaa ma noqonayso tashriik fi lcibaada iyo ikhlaaskii inay waxyeesho iyo maslaxada weyne kale kuba sugan baaba dee keenaysa oo markaa taasi ma dhaawacaysaan leenahay arrinkii ilaahay daraadiin wixii loolaba yimaado iyo umurahaasibaadu ma dhaawacayso xadiidku kale waa inaha inooguma sugnaa weeya xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna يعqوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللahi بن عبd القاriي الqرaشhiي qال xdثnي أbو xازm أna رiجاaلا waa xadiidkii horeynu soo maray un lakiin arinka yaree jira waxa weeye يعqوب بن عبدالرحمن aynu hore usoo maray iyadoo dee kolley yacquub kale oo isagu isagu waa cabdiraxmaan ibnu cafar tirsinta ku maro oo iskolley dabaqadiisan iyana ama ay iskuba dhowyihin aan hore usoo maray yacquub ibnu ibraahim kani waa yacquub ibnu cabdiraxmaan ayuu nasabkii inoo dhameeyey laakiin maxaa yaala un alqaariyu alqurashiyu ninkaasi waa ninkaa reer qaara ayuu ahaa waana quraysh kolley sharaxa haddii nawowi qolooyinkiina haysana waxba kuma sugna intaas u kaba qabtay reerkan qaara la yidhahno quraysh ka mid maaha oo qaara waa reer gaara oo carbeed oo la yaqaanay oo kolley macruuf ahaa aadna macruuf ugu ahaa xagga ramyiga oo leebka genitaankiisa iyo gartaashiga bay aad iyo aad u yaqaaneen oo waxaaba yidhaaheen qad ansafa alqaarata man raamaha reer qaara ninka yidhi waa nidla markaa taasaan kula tartamaya ama aan dee bal taas oo kale in ninkaasi waa u garsoore u dawmariyey ujeedadu waa niman jaanibkaa lagula tartamo maaha weeyaan haddaba in waxa ay tahay nisbadu alqaariyu horta hore aynu usoo maray ninkanoo waa reerka alqaari una maahe waa alqaariyu sidaa inoo taala waana nisbatun ila alqaara haddii alqaariyu la yidhaho ninkii qaariga ahaa buu noqonayaa alqurashiyu nisbadu xaggay ugaba timi waxa weeyaan ninkan ama qoyskoodani waxay xilfi la lahaayeen reerkan reer beni zuhra rasuulka ilaahayna reer abtigii ahaayee quraysheed baa xilfi iyo isbahaysi bay la lahaayeen marka nisbadan alqurashiyu waa nisbe muxaalafo iyo xilfi kaba timi ee labada reer shaqo iskuma laha waa laba reer oo kala duwan oo isma hoos galaan weeye marka muxuu yihi xadahanii abu xaazimin ana rijaala rag baa ata u yimi sahla bna sacdin bay u yimaadeen xa qaala waxadaثana abubakr bn abi shaybata muslim baa leh wazuhayr bn xarbi wabn abi cumara qaaluu xadaثna سfyaan بن عuyaynata عan abi xaazimi qaala atw سhl بna sacdin bay rag u yimaadeenoo fasأaluuhu way weydiiyeen min أyi شhayin mimbaru الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam sheegeeba rasuulka ilaahay mimbarkiisa uu kaba samaysnaa wasaaqu xadiiثa xadiidkii bay kaxeeyeen naxو xadiiثi abi ibni abi xaazimin bal intana hadalkii yaraa ay marka dhoweyn lahayn baa soo yar laabmay oo kale markii hore waxaan soo aragnay akhbarana cabdالcaزiiz ibn abi xaasim can abihi cabdالcaزiiz baa abihi ka wariyay taasi waa mid halkan dambe maxaa inoo soo kordhayna xadiidku dariiq kale ma lahae imaka in yacquub ibnu cabdiraxmaan ayaa muxuu yihi xadathanii abu xaazim marka wuxuu la simay cabdilcaziiz buu la siman yahay haddana sanadka labaaduu soo celiyey sufyaan ibnu cuyeyna muxuu yihi can abi xaazimin wuxuu la sinaaday cabdilcaziiz markaa raggan dambe cabdilcaziiz xadiidka la wadaagsaday ee aabihii xagga riwaayada laga wariyey kula wadaagsaday dee saddex ma aha iyo wax ka badane waa laba nin oo keliya laba nin marka wasaaqulxadiidana wuu yidhi daahirku muxuu haatanna in la yidhaha wasaaqa waa sufyaan ibnu cuyeyne iyo yacquub iyaguna xadiidkii cabdilcaziiz oo kale ayun bay la yimaadeen inta ay ku kala dunaaye de waana kaas xadiidkii mid laba mid ah marka hadalkii baa halkan nawowi baa hadal laakiin isagu leh nusqooyin kastan baa dhacday waxaana habboonayd wasaaqa ee laakiin hadalkii aan marka dhoweyd kaba soo naqlinayay buu yihi o waxaa laga yaabaa laftigii jamca lala yimi iyadoo looga jeedo laba loogaba jeedo uno dee luqada carabeedna waa soo naqlinay imika hadalkan markii hore aan soo qadimay waayo suuradii horena tanay la mid ahayd untaa laakiin kamu hadlina tanuu kaba hadlay way baabu karahati اlاktiصaari fi الsalaati bal kelidii oo la qabsado salaada marka lagu dhex jiro karaahadeedii ama nahyintii la iskaba nahiyey baabkeed weeye ikhtisaar imanka taasaan horreysiinaya wixii kale intaa dhaafsan ee la yidhi xadiidkay nooguba imanen waxadaثani اxakam ibn musa اlqandariyu qaala xadaثana cabdullahi bn اmubaarak xa قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو صامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم in yar sanadka haddaan eega alxakam musa alqandari hore inuu soo mareeye laakiin nawowi baa maanta sharax halkan wuxuu kuba qabtay xaafad baqdaad kaba mida oo qandaratulbari la odhanayey waa kaabadii malaa ayay nisbadiisu tahay xakam ibnu muusahan culimo kaloo loo nisbeeyey oo badanna way jirtaa buu yidhaah laakiin wuxuu sheegay meel kalo kuwo kale oo culimo ah oo alqandariyu nisbadoodu tahay ee laakiin iyaduna meel ra-sul qandaro la odhanayo naysaabuur ku taalay loo nisbeeyo waa arrimo isu eg isshabahaya dee malaana xifdi un iyo dabdi la kala dabdiyo ka xaggaa loo nisbeeyey ka baqdaad loo nisbeeyey xaafadeedaas ama meesheeda waa wax adigu kala saaray ama xifdi un baa lagu kala saaraayo dee umuuraha dabdinteed oo waxaanu leeyahay moxamed ibnu daahir ilmaqdasi baa labada qismo caddeeyey kolley halku ku caddeeyey nooma sheegay waxmaan filaya waa kitaabkiisan oo ansaabta iswaafaqsan ujeeddadu lafti keliya leh laakiin haddana meelihii kale loo nisbeeyey ay kala duwan yihin kitaab soo saasuu leeyahay taasunbuu ku caddeeyey meeshan ama abu khalid waa sulayman ibnu xayaan abu khalid اlaxmar hore inuu soo maray abu usamana xamaad ibnu usama marka jamiica can hishaamna wuxuu leeyahay cabdullahi ibn mubarakow abu khalid اlaxmar abu usama saddexdoodaas ba hishaam ayay kaba warinayaan hishaamna yuu ka warinayaa moxamed kolley hishaamkuna waa hishaam ibnu xasaan oo dee marka la eego dadkii ibnu sirin kaba wariyay dadkii axaadiisiisa uguba yaqaanay aha can moxamed ibnu sirin can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam annahu rasuulka ilaahay nahaa waa nahiyey an yusaliya inuu tukado arajulu ninku mukhtasiran xaaliya isagoo kelida haysta wa fii riwaayati abi bakrin qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam bal xadiidkii ama baabka waa inoo dhammaaday waxaana in kolley culimada ama ha noqoto qorooyinkii luqada iyo gariibka ama ha noqoto culimadii kale ee deesan axaadiisa inoo sharaxday iyo aimadii kale waxay halkan ay kuba fasireen waa ruuxa isagoo salaadii ku jira kelidiisa qabsanaya ee kelida haysta taasba weeye oo ay yidhaaheen dee ama waaba dee dadka iyagu mutakabiriinta ficilkoodba kollayna aadaabtii iyo hay-addii salaadu lahaysani way khilaafsantay barhkood ay yidhaahaan waaba yahuud baa waxaa sameeya barhkood shaydaan baa sameeya walbaa ibliis oo markii jannada laga soo dhaadhiciyo saa xaaladiisu ahayd calaa kulli xaalin usluubkii iyo aadaabtii salaada waa wax ka baxsan waayo markaa la taagan yahay iyo markastaba dee gacmuhu meel bay lahaayeen waa si kaba baxsan haddaba rasuulka ilaahay taa waa nahiyey oo waa laynoo diiday bal markaa taasba weeye kollay culimada qaarkood baa waxay kuma fasireen iyada macno taa kaba duwan oo naha an yusaliya rajulu mukhtasiran kollay miksara ushan dee la cuskada ama la ictimaadsadaa la yidhaahya waa ruuxii oo tukanaya isagoo bal matalan gacantiisa ul uu taageersanayo ama cuskanaya gacantiisa ay kuma sugantahay culimada luqada barhkood baa taa kuma fasiray abu hurayre iyo bay kaba soo naqliyeen inuu kuma fasiray an yaktasira suurata fayaqra min akhira aayatan aw aayatan suuraddii inuu soo gaabsado dhammaadkeeda aayad ama laba aayadood uu kaba aqriyo waxaa kaloo lagu fasiray ikhtisaar gaabsasho salaadii oo an rukuucdeedi iyo sujuuddeedi iyo xuduuddeedii la dhamayn lasoo gaabsado oo e wax laga taga ama waxyaalaha ama umuuraheedii aan la hagaajin bal intaba lagu fasiraya lakin tay dee muxaqiqiintii xadiidka ama cilmigan iyo luqawiyiintii iyo qoladii qariibka intooda badnayd ay kuma fasireen waa macnaha horeed horreysiinay dee kolleyna hay-adda ama saasoo loo joogsado iyo taasoo la sameeya way ka baxsan tahayba dee salaada kayfiyaadkeedi iyo ama sidii loo tukan jiray way kaba baxsan tahay baabkan baan ku daraya baabu karaahati masi lxasa wa tasfiyati turaabi fi salaati wuxuu u baabaysan yahay karaahadii qururaxa in la masaxo ama dee waa ciidii iyo wixii laba midka ayd weeye gacanta la mariyo wa tasfiyati turaabi fi salaati salaada dhexdeeda ciidii in la iskuba simo karaahadeedii macnaha maxay de inaga masaajideenu alxamdulilah way goglan yihiinba oo kuwa mubaladkee balaad balaadkaasi yaalo masaajidoodii waaba kaas ciid bay ahayd kolkal quruurux iyo waxyaalahaasay kuma gogli jireenba ruuxii markaa israa ku sujuud inta badanna waxaa la arkaa waxba iskamay dhigi jirin sijaayad ay duldhigaan ma jirin marka markuu israa sujuud waxaa laga yaabaa way budbudayeenba oo quruuruxan iyo waxaana dhibayay marka taasi maxay keenaysay dadku inay gacanta inta ay salaada ku jiraan ay mariyaan ay simaan hadduu markii hore si siman markaa bal waxa ay markaa tahay ruuxu inta u salaada ku jiro dee khushuucdeedi iyo khuduucdeedi iyo adaabteedii inuu ilaaliyo markaa bal suurada inta loo ogoliya way noo dambaysaaye inuu salaada dhexdeedii nooc ama ha noqoto dee bal taas uu laba yimaado oo uu taas simo isagoo dee laleeyahy inta muddadaa yaree kooban iskaba adkayso sujuuddaada dina hagaag isaga dhamayso oo taa gacantii uu kuba simo taas buu baabkeedii yahay wix intaa dhaafsana xadiiskan kuma arki doona xadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna wakic qal xadaثna hisham الdastawa-iyo عن يحyى بن أbي kaثيiri عن أbي سلمة عن معayqibi qال أنه qاal معayqib horta kutubta لxda oo dhan wax معayqib la idhah ama nin معayqib la idhahbo ninkanaa kusugan waa magac keli ah umahaadka oo dhan ama لxda ah معayqib ninkan mooyaane nin kale kuma sugnaa waana صxaabi jaliil ah saabiqiintii iسlaamka u sabqday kaba mida مhaajiriintii xabasho u hijrootay haddana madine usoo hijrootay kaba mida laba mida معayqib بن أbي faطima waa nin reer dawsu ahaa walow dee qolooyin reer cabdishamsi adigu bal matalan quraysha uu xilfi isaguna lalahaa asalku waa dee marka la eega reerku kaba dhashay waa abu hurayre iyo reerkoodii laakiin waa nin dee xil maka degenaa weye waa reer maku ah oo dadka islaamka uba degdegay oo rasuulka ilaahayna khaatimkiisa isagaaba hayaa la idhaha cumar waktigiisii baytulmaalka waa tawaliyey kolleyna waxa weeya xadiidkan baanu halkeena kuba leeyahay waxaan leenahay inu waana magac keliya wuxuu hi qaala mucayqiib dakara الnabiyu salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu hadal qaaday u xusay almasxa masaxa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ama masjidku waa meeshii makaanka sujuudaba dheh waayo la yidhaha darf mimia bal meeshii lagu sujuudayo masexitaanka la masaxo meesha lagu sujuudayo ayuu rasuulka ilaahay hadal qaaday yani xasan wuxuu ujeedaa waa quruurx iyo waxyaalaha in laiskuba simo qaala markaa rasuulka ilaahay wuxu uhi in kunta haddaad tahay ruuxa kaas dee la imanayo laabudda mahuraanba ama dee kolley aanad ka maarmayn faacilan inaad mid sameeye aad tahay oo haddii aad kolleyba ilowba ilow aada samaynayso fawaaxidatan ay famsax masxatan waaxidatan mar keliya gacanta mari oo ujeedadu ha ku celcelin mar keliya haddii aana daynahayn horta iskaba daaweeye laakiin haddaana daynahayn mar keliya unsaa isugu sin bal matalan intaas kuma kaaftoon xadiidka duruqdiisna waa kuwan xadaثna mحamed بن المثنى qal xadaثna yaحya بن سacيid عan هisham qala xadaثnي بn abi kaثيiri عan abi سلمة عan معayqibi أnahum sأlوا النabiya slى الlahu عalيه وasلم عan الmasxi fi الصلاaة masxiga waa meesha lagu sujuudayo gacanta la marinayo kolleyna selafka agtoodii oo ama dee agtoodna karaahi ku ahayd ruuxu meel boodhle markuu sidaa kuba tukanayo ciid buu ku tukanaya kolley dee wejigiisii boodh baaba soo raacaya taa hore waxay ahayd waxaan dee ama dhibsigan uu waxan mudmudayo waxa uu dhibsanayo gacanta inuu mariyo laleeyahy bal mar keliya ku kaaftoon waxba ha ku celcelinin waayo sida xadiidba ciladiisu ay kuma timi tacliilkii kuba yimi naxariista ayaa waajahaysa qaabilayse bal waxaa ha iskaba daayo e haddii ay xataa boodhkan soo raacay ay tahay dee bacda salaad iska masaxayaa looma diidayo haddii meel boodhna ku sujuudo oo wejigiisii boodh yeesho salaada marka uu ka baxo isku daa boodhkii lama odhanayo waa iska masaxaya laakiin inta uu salaada ku dhex jiro taa nafteeda dee waa markaa agtooda culimadu waa midee salafka waxaabay dee kale ay ku tirinayeen waayo tan bay laba mid noqonaysaa inta uu salaada ku dhex jiro weeye kolba wejigiisii uu boodhkan ka masaxo kolba wejigiisii uu boodhkan kama masaxo taas nafteedu dee waxaa toosan ma aha ama taa karaahaday noqonaysaa laakiin salaada dabadeed dee boodh isku daa lama odhanaya iska nadiifi ma ah ma iska masax marka can ilmasxi fi salaati waayo tan nafteeda waa lagu fasire qaala markaa faqaala rasuulka ilahi wuxu uhi waaxidatan ifcal masxatan waaxida masxa keliya la kaalay mid keliya un ku kaaftoon وxadثnي عbayd للh بن cmر الqwاrيdي qال xadثna khالد yعن بن الحاrث qال xadثna هiشhام بhda الاسناaد وqال في xadثnي معayطيب ح وxadثnah أbو بكر بن أbي شhيبة qال xadثna الحسن بن موسى qال xadثna شhيبان عن يحيى عن أbي سلمة eg yaحyى iyo أbي سلمة iyo waa kuwa inagu soo noqnoqonaya inta ka dambaysa sir bedeshay qال xadثnي معayطيب أنa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال في الرajuل wuxuu uhi rasuulka ilahi isagoo nin ka hadlaya yusawi simaya aturaaba ciidda xayثu meesha yasudu uu ku sujuudayo ayaa muxuu ihi rasuulka ilaahi in kun qaala in kunta haddaad tahay faacilan mid samaynaya horta iska daaweeye laakiin haddaad tahay mid samaynayo kollay aana daynahayn fawaaxidatan ay fafcal masxatan waaxida mar keliya un ku kaaftoono mar keliya masxaya waxbaha ku celcelina marka axaadiistota inooguba sugan waxa weeye horta nahyigan karaahati tanziih bay culimadu kaba dhigaan xaraam kaba dhigaane inay dee karaaho tahay masxigaa meesha gacanta la marinayo dee waana tan aan wejigoo la masaxana aan raacinay waxaanay culimadu taas ay yidhahan gees masixitaanka ka badani kollay ruuxii waa jeedinaya khushuucdii salaada waa ka jeedinaya gees kalena tawaaducii dee salaaduba tawaaduc baydo wejigii acdada ugu sharafadnaabaa dhul la dhigaya waa tawaaduckii ugu weynaa tawaaduciina way kaba hor imanaysaaba taasba weeye oo bal matalan saas bay karaahada u tahay karaahadana waa litanziiha xaaraamnimo xaddeed ma gaadhsiisna wallahu subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta